macnaha looga jeedaa waa mudayaq iyo waa muwasac muraadka looga jeedaa waa maxay waxaa laga tilmaamayaa haddii cibaadada wax nooceedoo kale ah hadduu wakhtigu la aqbali karo in lala sameeyo waxaa lo odhanayaa waa muwasac haddii cibaadadaa wax nooceeda ah in lala sameeyo aynay suurtoobi karin wakhtigaa gudihiisa waxaa la odhanayaa waa mudayaq baa la odhanayaa tusaalihiisu waxaa weeye waa sawmka ramadaan ramadaan baa soo gashay ramadaan markay soo gasho waxaa la odhanayaa wakhtigu mudayaq weeye oo yacni soom kale in lala sameeya ma suuroobi karto iyadoo ramadaan joogo xilligaas waxaa weeye waxa istiqraaqay oo wada markaysa waxaan markaa wada qabsaday sawmu ramadaan marka waxaa weeye soon kale in lala sameeya ma suuragal ah loogama jeedo cibaado kaleba inaan lala samayn karin oo salaadu waa la tukanaya alamru bilmacruuf waa lala imanaya qiraa'atu lqur'aan waa lala imanaya lakiin cibaado la nooca taasi maaha waa cibaado ka duwan cibaado nooca markaa la samaynayo soon bay ahayd sow maaha yacni soon haddii aan lala samayn karaynin wakhtigaa gudihiisa wuxuu noqonayaa mudayaq buu odhan noqonayaa oo waktigaasi cibaado kaloo nooceedaa ma qaadi karo isagaa mutacayin u ah istiqraaqayna oo waktigii wada haysta cibaado kaleoo nooceedaa in lala sameeyaa haddii ay suurowdo waxaa la odhanayaa waktigu waa muwasac buu noqonayaa waa sida markaa salaadahoo kale awqaadda markaa salaadaha loo xadiday subax iyo duhur iyo salaadaha kale la midka ah cibaado kale oo nooceedaa oo salaada in lala sameeyaa waa suurowdaayo wakhtigu waa ku filan yahay oo waa u qaybsamaysaa wakhtigu waa u qaybsamayaa qaybna in salaadii laynagu faral yeelay lagu tukado qaybna salaado kale in lagu tukado ama sunna ha noqdaan ama markaisaga qadaa ha noqdaan marka idan wuxuu noqonayaa wakhtigu muwasac buu noqonaya laakiin kii muwasac ahaa laftiisu wakhtiyada qaarkood baa waxaa dhici karta inuu mudayaq dib ka noqdo waxaguu dib uga noqonayaa mudayaq salaadii baa wakhtigiisii badbatay oo wakhtigiisa badankiisii waa tegey waxaa hadhay qadar salaadaasoo keliya mooye wax kale aanu tukan karaynin rakacaadka salaadaasoo keliya mooyaane waxaan wax kale aqbali karaynin oo aan qaadi karaynin oo aan ka badnayn ayaa hadhay dib buu ka noqday markaas mudayaq uu ka noqday marka waxaa weeye macnahaasunba calaa kulli xaal inoo tilmaamaya wlwaqtu waqtigu maa qadarahu ay alladii kii qadarahu uu qadaray weeye man sharaca kii sharciyeeyey uu qadaray min zamanin xaalu maagaasi markaisagaa min zamanin markaisagaa wakti ahaaday mudayaqan ay mudayaqan kaana aw muwasaca ahaaya waxaa weeye waktigaasi mid la cidhiidhiyey ama ahaaya waxaa weeye mid markaa la waasiciyey oo la ballaadhiyey kuu doonaba ha noqdee ishkaal buu sheikhu markaa isweydiinayaa uu dabeedna ka jawaabaya oo salaada waxaa weeye waajib ma waxay tahay marka ugu horraysa wakhtigeedu soo galo in lala yimaado mise qadarka ugu dambeeya in lala yimaado ayay waajib ku tahay masalada noocaasa ayuu ka warramayaa marka waxaa weeye sida uu sheikhu maray marka uu muwasaca inoo tilmaamayo waxaa weeye salaaddii inay waajib tahay laakiin wujuubkaasi yacni mutacayin uma aha awalkii aakhirku midnaba a kuu kala yimaadaaba wuu kaga asaxaya marka ishkaal baa la keeno waxaa la yidhi haddii aad tidhaahdeen markaisagaa waajib weeye waajib weeye haddii aad tidhaahdeen awalka iyo aakhirkaba waa aqbashaano aad tidhaahdeen awalka in lala yimaado markaisagaa waajibku waa kaga dhacaya aad tidhaahdeen haddii waxa weeye awalkii laga tagana kuma dembaabaya aad tidhahdeen say isu waafaqaysaa waxa waajiba in salaada awal lagala yimaado iyo in waxa weeye laga taga ayaa bannaanoo aakhirka loo riixo siday labadaasi isu waafaqaysaa jawaabta sheikhu waxa uu leeyahay yacni xise un wakhtiga ka mid oo aan mucayan ahayn ayaa loo ayaa loo la waajibiyey salaada in lala yimaado waxay la mid tahay un sidii khisaalka kafaarada yacni waxa weeye ashyaada saddexda ah ee yacni mid ahaan lala yimaada lala waajibiyey laakiin mid mucayan aan u ahay noocaas oo kale ay la mid tahay noocaas oo kale ayay markaa la mid tahay takhyiirka khisaalulkafaara la kala dooransiinayo qofku wujuubka ma diidan markaa sidaasaynay u diidayn takhyiirka qofka la kala dooransiinayo salaada inuu wakhtiga hortiisa la yimaado ama dhexdiisa la yimaado ama aakhirkiisa la yimaado wadiduhu alqadaa yacni waxa markaa kullidiga ah adaaga waxa kullidiga ahi alqadaa'u qada weeye tadaarukan ee ka dabatag laga daba tegayo la haleelaayo limaa ay lishayin shay sabqu ladii kii horumarkiisa awjabahu waajibiyey ee qad culima la ogaaday waxa uu inoo tilmaamayaa waxa qadaaga la yidhaahdo ayuu tacriifinayaa qadaagu yacni waxa weeye wixii markaa kullidi ah adaa qada ayaa la yidhaahdaa oo bimacnaa waasida uma dhaxayso qadaaga iyo adaaga wax waasito oo labadaa u dhaxeeya ma jiraan wuxuu hadduu adda noqon waaye qadaa buu noqonaya qadaaguna waxaa markaa uu u sugnaaday haleelitaan la haleelayo oo la gaadhayo ama laga daba tegayo shay wixii markaa waxa weeye waajibiyey in la sameeyo oo wakhtigaa gaarnimadiisa la sameeyaa uu hormaray yacni markaa kaasaa la doonayaa in laga daba tago oo isagoo tegey in haddana la gaadho ayaa la doonaya bimacnaa waxa weeye cibaada ayaa wakhti loo cayimay wakhtigii loo cayimay lagu waajibiyey ayaa baxay wakhtigii markuu baxay ayaa dabeedna markaa laga daba tegayaa cibaadadii oo waxaa la doonayaa in dib markaa cibaadadii lagala yimaado cibaadadii in dib lagala yimaado ayaa markaa la doonaya marka sidaas aawadeed baa waxaa la odhanayaa kaasna qadaa baa la odhanaya qadaa ayaa la odhanaya wadiduhu waxaa markaa kullidiya markaa adaa alqadaa qada weeye isilaax ahaan baa macnahaas la yidhaahdaa ama fii lugati alcarab macaani kale waa lagu isticmaalaa faraaqa shay laga faaruqaba yacni qadaa waa la yidhaahdaa fa idaa qadaytum asalaata iyo aayaadka ku soo arooray ama axaadiista qaarkood oo qadaa laga tilmaamayo bimacnaa waxa weeye imaatii shaygii lala yimaadun baa looga jeedaa laakiin macnaha hadda laga warramaya waa macno isilaaxiya yani ma adraktum fasalluu wamaa faatakum faqduu xadiiskaa culamada qaarkood baa waxay dooneen inay ku xambaaraan oo yidhaahdaan faqdu waxaa laga tilmaamaya waa qadaagii la yaqaanayo muraadka looga jeedaa waxay tahay waxa weeye wixii salaada awalkeeda idin dhaaftay yacni ka daba tagoo haleela sidaas iyadaa marka culamada qaar baa ku xambaaray marka taasna waxaa ku dhismaysa qofku salaadii jamaacada markuu soo gaadho salaaddii wuxuu soo gaadhay ee uu soo haleeyay ma awalkii salaada mise waa aakhirkeedii laba qowl bay ahlucilmigu ka leeyihiin culamada qaar baa waxay leeyihiin maya wuxuu soo gaadhay waa salaada aakhirkeedii buu soo gaadhay markaa intanuu tukaday waa salaada inteedii dambe marka laga baxo tii horu ayuu qallaynaya oo talow samarada ku dhismaysaa maxay tahay samarada ku dhismaysaa waxaa weeye yacni salaaddu hadday ahayd jahriye oo kale oo qiraa'ada sare loo qaadayey wuxuu soo gaadhay salaad cishe ayuu labadii ragcadood ee dambe soo gaadhay labadii ragcadood ee dambe markuu soo gaadhay ayaa imaamkii salaaddii ka baxay haddii la yidhaahdo wuxuu soo gaadhay waa salaada aakhirkeedii ayuu isagu hadda tukaday labadii ragcadood ee qiraa'adoodu jahriyada ahayd way u harhsan yihiin oo labadaa dambe uu tukanayo wuu la jahraya ilaa awalkii salaaday u dhacaysaa wamaa faatakum faqdu culammada yidhi qadaa baa laga tilmaamaya waa siday markaa ku fasireen waxaa kale oo ku dhismaysa maqrib buu soo gaadhay markaa ragcad buu soo gaadhay maqribkii ka mid a magcadna ragcad maqribkii ka mida markuu soo gaadhay haddii la yidhaahdo salaada aakhirkeedii buu soo gaadhay labada ragcadood ee dambe uu la imanayo wuu isugu bixinaya oo atixyaad u dhaxaysiin maayo haddii la yidhaahdo salaada awalkeedii buu soo gaadhayna maya ragcad markuu tukado yacni waxa weeye wuu atixiyaadsanaya ilaba laba ragcadood marka maqrib la tukado atixiyaad baa imanayay marka sidaas aawadeed ayaa culammada qaarkood taana waxay yidhaahdeen halkaasna maya wuu isugu bixinaya laakiin calaa kulli xaal sida raajixi waxay tahay sida shaaficiyada iyo culamo kale ay mareen oo ah salaadda wuxuu soo gaadhay inay tahay yacni markaa awalkii salaadda inay isaga nisbadiisa u tahay isaga nisbadiisa inay u tahay iyo ictibaarkiisa awalkii salaadda inay u tahay xadiiskan faqduuna daliiluma aha sababtaan ugu hayno waxay tahay qadaa'u kii istilaaxigaa ma aha waa mid alle waxaa looga jeedaa uun markaysa waxaan macnaa in lala yimaado ayuunbaa looga jeedaa ta kale riwaayo kalaa soo aroortay oo tilmaamaysa maa adraktum fasalluu wamaa faatakum faatimuu marka waxaa weeye faatimuu iyo faqduuna waa bimacnan marka macnihii istilaaxiga ah ee qadaa loo yaqaanay laguma fasirayo calaa kulli xaal sida raajix waxaa weeye in la yidhaahdo ninkaasi isaga nisbadiisa waxay u tahay salaada awalkiisibay u tahay aakhirkiisi uma aha inta uu soo gaaray wadiduhu adaa markaa waxaa ku lidigay alqadaa qada weeyi tadaarukan ka dabatag laga daba tegayoo la haleelaayo darteed tadaarugu waa wusuul shay la gaadhaayo tadaarukan haleel la haleelaayo laga daba tegaayo darteed limaa ay lishayin shay sabqu ladii kii horumarkiisa awjabahu shayga waajibiyey qad culima markaa la ogaaday inuu hormaray oo shaygaasi marka waxa weeye wakhtigiisii uu tegey ayaa waxaa la doonaya in laga daba tago oo haddana ficilkii oo kale lala yimaado sidaas yadaabaa la rabaa limaa sabaqa lahu muqtadin baa marka isagaa odhanaya jamculjawaamicu oo halkan markuu qadaaga ka warramayo istidraakan limaa sabaqa lahu muqtadin wixii marka isagaa muqtadi u hormaray wax dalbaya muqtadiguna marka iijaabka waa ka waasacsan yahayo dalabkaa la dalbaya wuxuu noqon karaa in loo dalbayo si waajibin ah waxaanu noqon karaa in loo dalbayo si sunnayn ah laakiin waxa weeye saaxibulmaraaqi isagoo jamculjawaamici nadminayey haddana halkaas subki waa khilaafay oo muqtadin halkuu yidhi iijaab buu ka cabiray sababtuna waxay tahay labada madhaboodba waxay ku kala duwan yihiin sunnaha ma la qallayn karaa mise lama qallayn karo shaaficiyadu waxay qabaan in waxa weeye sunnaha la qallayn karo sida waajibka loo qallayn karaa sunanku hadday kaa tagaan ha loo qallayn karaa adillana way haystaan qolada maalikiyada la yidhahda waxay leeyihin maya sunanka lama qalleeyo allale haddii laga tegi waayo salaada subax labada ragcadood ee ka horreeya ilaa zawaalka laga gaadhayo waa la qallayn karaa qowl saasay leeyihiin taana qaar diidayaa jiro maalikiyada ka mid a marka waxa weeye mas'alada noocaasa maadaama marka waxa weeye ay khilaafsan tahay madhabtiisii ayuu waxa weeye iijaab ku bedelaya halkii iqtidaaga tilmaamaysa halkii dalabka tilmaamayso dalabkaasi uu noqonaya kii u dalbayay si waajibin ah ama si sunnayn ah ayuu wuxuu ku bedelay limaa awjabahu maadaama madhabtiisu ay qabto sunne inaan la qallayn karin laakiin raajixu waxa weeye sida shaaficiyadiiya ku tageen axaadiis badan oo ku soo aroortayna waa jirta oo tilmaamaysa in waxa weeye sunnaha la qallayn karo nebiguna sala allahu alayh wasalam sunnihii duhurka casar dabadeed buu markaysa waxan ayuu qalleeyey marka calaa kulli xaal yani adilla ayay leedahay yani witriyadaa ka mida markaysa waxaan markaa waxaa ka mida markaa yani qiyaamuleylkiibaa ka mida waxaa ka mida waxa weeye labada ragcadood ee markaa fajriga ka horreeya ka mida marka waa la qallayn karaa adillay leedahay sidaas aawadeed waxa fiican sida shaaficiyadu mareen min aladaa'i adaagu ka mid ahaaday waajibun waajib baa ka mid ahaaday wamaa ay waladii kiibaa ka mid ahaaday munica la manciyey oo mid xaraam oo aan lala iman karin baa ka mid ah wa minhu isagu ka mid ahaaday maa fiihi ljawaazu wax markaa bannaanaansho qad sumica la maqlay yacni isaga gudihiisa la maqlay adaagu saddex xaaluu leeyahay waxaa jira marka isagaa adaa waajib ah oo in wakhtigaa lala yimaadaa ay waajib tahay waana markaysaga waxa nooca ishkaal kuma sugnaa waa markaysaga waa waadix weeya waa salaadaha marka in la tukado oo kale ciddii aan maanic sharcigi u diidin salaada inay tukato aan maanic sharcigi u diidin waxaa la odhanayaa waxa weeye waa adaa waana waajib waxaa adaagii ka mida mid mamnuuc ah oo adaa marka waxa weeye qofkii yacni waajib ku ah ayaa jira misena xaaraan ka ah yacni waxa weeye adaabuu nisbadiisa u ahaan lahaa laakiin waxa weeye yacni muxaram weeye uma bannaana waa mamnuuc buu ka yahay waa sawmkii qofkii dumare caadada qabtay ay soomaysay maalmo ramadaan ka mida bay caado heshay caadadii markay heshay maalmaha ay caadada heshay inay soomtaa uma bannaano mamnuuc buu ka yahay hase ahaatee adaa nisbadiisu waxay u ahaan lahayd wakhtigaa inay soomto laakiin waa adaa markaysagaa la manciyey oo adiladu manciday waxaana laazim ku aha dib inay kala timaaddo dib inay kala timaaddo fa kunnaa nu'maru biqadaa'i asawm walaa nu'maru biqadaa'i asalaah waata caaisha binti abi bakrin yacni ay tidhi ummi lmu'miniin radia allahu canha wa ardaaha waxaa nala amri jiray soomka inaanu qallayno laakiin markaa nalama amri jirin salaada inaanu qallayno bimacnaa inaanu dib ka samayno markaana lama amri jirin marka waxa weeye qadaa baa lagu magacaabayaa marka dambe ay la imanayso sidaasay qabaan jamaahiiru ahlicilmi waayo sababulwujuub waa joogay sababtii marka isagaa waajibnimada way taallay laakiin maanic baa diiday sababulwujuubkuna waa guntamay maanic sharciyaa diiday in wakhtigaa lala yimaado markaa qadaa buu noqonaya bacdi culammada ka mid ah waxay yidhaahdeen maye sababulwujuub maba jooginoo waa inoo keeni doonaa yani yani isagoo markaa ka warramaya wujuubuhu fii hayri lawali rajax wa dacfuhu fiihi ladayhim wadax wuxuu inoo keeni doona hal yajibu sawmu calaa dilcudri ka cudurdaarka u saaxiibkaa soomkuma ku waajibaya halkaasna waa inoogu tilmaami doona laakiin calaa kulli xaal waxaa markaysagaa raajixa in waxa weeye sababulwujuub inuu guntamay oo waajib ku ahaa laakiin waajibkii maanic baa diiday markaa in la guto dib in lagala yimaado ayaa waajib ahayd waxaa ka mid a waajibkii wax jawaas lagu maqlay oo waa waajib haddana waxa bannaan in markaa lala yimaado addaa lagula yimaado iyo in qadaa dib lagala yimaadaa labaduba bannaan yihiin waa qofkii sadcaalka ahaa soomka uu soomayo waa waajib bay ku tahay inuu soomo ramadaan sadcaal buu yahay haddana waajib bay ku tahay hase ahaatee waa waajib jawaas ku sugan yahayo inuu wakhtigan hore la yimaado oo u iska soomo oo yacni isagoo sadcaala waa u bannaanta inuu waxa weeye dib kala yimaado oo wakhti dambe uu qalleeyaana waa u bannaanta faman kaana minkum mariidan aw calaa safarin faciddatu min ayaamin ukhra markaa sidaas yadaa weeye waa siday qabaanna jamaahiiru ahlicilmi ibnu xasmi iyo qolyaha shaad noqday oo waxay yidhaahdeen maye waxa weeye ninkaa musaafirkee sadcaalka ah inuu ramadaan soomaa umaba bannaana xaaraan bay ka tahay hadduu waxa weeye is yidhaahdo soonna soonkaasi markaysagaa ka dhici maayo buu yidhi wuxuuna qabsaday daahirka aayadda faman kaana minkum mariidan aw calaa safarin faciddatu min ayaamin ukhra ilaahay baa yidhi ayaamo kalaa saarane saad adigu maalmahan u tidhi soon laakiin culammadu waxay yidhahan waa dalaalatu liqtidaa bay yidhaahdeene macnuhu markaysaga caynkaa maaha yani waxay u baahan tahay taqdiir ama idmaar bay u baahan tahay oo macnuhu wuxuu dhacayaa faman kaana minkum mariidan aw calaa safarin ay fa aftara oo dabadeed afura fa ciddatu min ayaamin ukhar ay fa calayhi ciddatu min ayaamin ukhar oo taqdiirkiina maxaa u daliila waxaa u daliila markaa yacni saxaabadii rasuulku sala allahu alayhi wasalam iyadoo nebigu joogo oo la socdo ayaa waxa weeye midkoodna uu soomi jiray midkoodna aanu soomi jirin oo midna ka kale ma ceebayn jirin nebiguna waa u taqriiriyey waxyaalahaasoo dhan wuxuu doonayaa inuu kaga jawaabo markaysa waxaan markaa ibnu xasmi inuu yidhahdo ramadaan inay ahayd kama cadda laakiin riwaayaadka qaarkood oo saxiixa waxay ku cad yihiin inay ramadaan ahayd yacni markaa wakhtiyada noocaa ay sameeyeen sidaas aawadeed axaadiistaas marka la eego waxaa laga qaadanayaa in taqdiirka dalaalatuliqtidaa ah waynu arki doonaa dalaalatuliqtidaa waxaa la yidhaahdee waa hadalku waxa weeye taqdiiruu ku asaxayo sharcan inuu waxa weeye uu u baahan yahay marka fa aftara in la qadaraa inay tahay marka waxa weeye miduu u baahan yahay oo la qadarayo sidaas jamaahiirtu ay ku tageen baa raajixa marka waa adaa jaa'iz ah oo inuu hor lagala yimaadaa waa bannaan tahay in dib loo dhigo oo wakhtiga dambe qofku uu soomaana mar hadduu waxa weeye musaafir yahay ama uu mariid yahay waa u bannaan tahay min aladaa'i adaaguu ka mid ahaaday waajibun waajib baa ka mid ahaaday wamaa'i waladii kiibaa ka mid ahaaday munica la manciyey baa ka mid ahaaday mid mamnuucoo la diiday baa ka mid wa minhu isaguu ka mid ahaaday maa fiihi maa fiihi ljawaazu wax bannaanaansho qad sumica la maqlay fiihi sumicay ku tacalluqdaan wajtamaca alaadaau wajtamaca waa kulmeen alaadaau adaabaa kulmay iyo walqadaa'u qade ayaa kulmay oo cibaadadii waxay noqon kartaa mu'addaatun iyo maqdiyatun yacni markaa laba xaal bay marba mid noqon kartaa oo marna mid ada ah marna mid qadaa bay noqon kartaa wa rubbamaa yanfaridu aladaa'u wa rubbamaa yanfaridu inuu markaa keliyoobaa laga yaabaa aladaa'u adaagu aduhu inuu keliyoobo cibaadadu mu'adda in lagu sifeeyo adaa lagu sifeeyo mooyaane in qadaa lagu sifeeyaaba inaynay suuroobinna waa laga yaabaa wantafayaa labaduba markaysaga waa yani meesha waa ka baxeen fi nafli sunnaha gudaheeda oo waxa weeye sunnaha waa adaa iyo waa qadaa midnaba lama yidhaahdo mas'alada koowaad waxau inoo sheegayaa cibaadaadkii waxay u qaybsamayaan qaar waxa weeye adaa iyo qadaa laba xaaloo kala duwan marba mid lagu sifayn karo waana salaadaha shantoo kalea ka mid a waxay noqon karaan mu'addaatun haddii wakhtiga gudihiisa la sameeyo waxayna noqon kartaa maqdiyatun haddii wakhtiga dabadiisa la sameeyo wa rubbamaa yanfaridu aladaa'u inuu aduu gaar noqdaa laga yaabaayo cibaadada markaa qadaaba aan lagu sifayn karin waa nooc cibaadada ka mid ah waa sida jumcadoo kale jumcadu markaysagaa muadda inay udha adda inay u dhacdo mooyaane qadaa inay u dhacdaa suuragalba ma aha qadaa laguma sifeeyo markaysagaa jumcada adaa keliya weeye sidaas aawadeed bay axaadiista ku soo aroortay ninka waxa weeye ragcad ka soo gaadhi waaya ragcad ninka ka soo gaadhi waaya yacni duhur inuu tukado axaadiista tilmaamaysa ayaa soo aroortay laakiin ragcad hadduu ka soo gaadho falyudif ilayhi ukhraa falyudif ilayha ukhraa mid kale ha u idaafeeyo ha ku daro marka axaadiistaas tilmaamaysa culamada qaarkood sanadkeeda waa ka hadleen laakiin duruq bay leeyihiin duruqda noocaasina waa isku weynayaan sida jamci culamada ka midiba ay u quweeyeen marka axaadiistaasi waxay tilmaamaysaa in haddii ragcad laga soo gaadho tii kale in lala imanayo duhur inay noqon inay noqonayso jumca inay noqonayso laakiin haddii ragcad laga soo gaadhi waayo oo wax ka yar ay noqoto waxaa lala imanayaa duhur baa lala imanaya dee marka waxa weeye inaan qada wax la yidhahdaa ka suuragal ahayn jumcadii ayay marka halkaasi ka cadtahay waktiga gudihiisibaaba la yidhi duhur baa lala imanaya iyadoo waktiga aanu bixin fama maa famaa baaluka maxaad mooday haddii waxa weeye waktigu baxana maxaad mooday way uga awlaysantahay in duhur lala imanayo adaag iyo qadaaga mid sunnaha laguma sifeeye buuli sunnaha waa mu'addaa iyo waa maqdiyo midnaba lama yidhaahdo laakiin culamada qaarkood waxay yidhahdeen waa lagu sifeeyaa yacni oo waxa weeye markaa hadda laakiin wuxuu ku xambaarayaa markaysaga waxan markaa mutlaqu nafliga ayuu ku xambaarayaa oo sida markaysaga waxay shaarix uu tilmaamaya shanqiidigu ka mutlaqi nafli markaa mutlaqu nafliga aan waktiba muxadad u ahayn ee sunno iska sii daysan ah waxa weeye waa sidaas weeyi yacni adaa iyo qadaa midnaba laguma sifeeyo ama waxa weeye markaysagaa sunnayaasha markaysaga waktiga u cayiman yahay yani waxa weeye iyadu qadaa iyo adaa markaysaa marka waa lagu sifaynaya wajtamaca aladaau adaa waa kulmaya walqadaau qaduhu labadaasi waa kulmeenoo cibaado laba wakti laba siyoodoo loo kala sameeyey in marba mid lagu sifeeyo waa surowda wa rubamaa yanfaridu inuu gaar noqdaa laga yaaba aladaau aduhu oo cibaadada u gaar noqdo yani adaa-un lagu sifeeyo aan qadaaba lagu sifayn marnaba sidaa jumcadoo kale wantafaya labaduba markaysaga waxaan markaa waa maqnaadeen fi nafli markaa sunnihii mutlaqa ahaa waalcibaadatu cibaadadu taqriiruhaa soo celcelinteeda lilcudri cudurdaar darteed loo soo celceliyaa low khaarijan yacni walow haba ahaato markaysagaa mid waktigii ka baxsane icaadatun markaa yacni soo celin baa la yidhaahdaa soo celin ayaa la yidhaahdaa markuu adaag iyo qadaag inoo tilmaamo waxaa icaadada la yidhahdana halkan inoogu tilmaamay oo waxa uu inoo sheegayaa cibaadada haddii cudurdaar darteed yacni mar labaad lala yimaado waktiga gudihiisa ha lala yimaado ama waktiga goor ka baxsan ha lala yimaado icaadaa la yidhaahdaa waxaa loo soo celinayaana waa cudurdaar darteed yacni cudurdaar darteed weeye cudurdaarkaasi wuxuu noqon karaa khalal ku sugan cibaadadii hore la sameeyey ficilkaa hore la sameeyey khalal ku sugan oo wax u dhiman yihiin buu noqon karaa wuxuu kaloo noqon karaa marka isagaa ziyaado iyo fadli in la doonayo ayuu marka isagaa noqon karaa oo waxa weeye cibaadadiibaa waa salaadiibaa waxaa lagu tukaday yani waxaa lagu tukaday yani munfaridnimo oo keligii buu tukaday dabeedna markaasu waxa weeye shamaacuu helay oo waxaabuu tegey markaysaga masaajid aan weli laga tukadan ama hadda lagu jiro yani waxa weeye wuu soo celin karaa oo waxa weeye taas waa la imanaya laakiin axaadiis soo aroortaa jirta oo tilmaamaysa in waxa weeye salaaddii aan mar labaad la soo celin ama waxa weeye ribada ilaahay intuu isagu idiin diiday idinkama qaadanayo riba wax la yidhaahdo axaadiis saas yadaa sheegaysa ayaa jirta axaadiis kaleoo tilmaamaysa in la soo celin karaana waa jirtaayo mucaad ibnu jabal oo kale intuu nebiga la tukado sala allahu alayhi wasalam buu haddana qolo kale cishaa tujin jiray ayuu cishaha yacni tujin jiray wa kadalik markaysaga axaadiis kale oo tilmaamaysaana waa soo aroreen axaadiistaa maxaa lagu kulminaya adigu sida ugu fiican ee loogu kulmiya waxa weeye waa in la yidhaahdo waxaa markaa laga tilmaamaya niyatulfardi yacni faral niyadii baan lagu soo celinayn laakiin waxa weeye marka labaadee lala imanayo waxaa loo lagu soo celinayaa biqasdi yacni annaafilati sunnanimaa la niyoonaya markaa sunnanimo weeye tan lagu soo celinayaa laakiin niyo fariido ah oo faralnimo ah laguma soo celinayo adugu qowlkaas baa raajixa in axaadiistaas lagu kulmiyo waalcibaadatu cibaadada takriiruhaa soo celcelinta la soo celceliyaa lilcudri cudurdaar darteed loo soo celceliyaa low khaarijan yacni markaa low ay low kaana khaarijan haba ahaado markaysagaa mid yacni waktigii ka baxsane icaadatun icaado weeye yani waktiga gudihiisa la soo celiya ama waktiga wax ka baxsan la soo celiya marka khuruujka waktiga hadduu baxo culamada qaar baan markaa icaadada u diidaya laakiin sida raajixa labada xaal mid walba icaado waa la odhanaya marka cudurdaar la-aanteed waxba in laska soo celceliyaa waxba markaisaga mashruuc ma aha mashaayikhda qaarkood oo kale waxaa laga sheegay salaaddu markay dhaafto jamaacadu inay waxa weeye awilan jireen axaadiista ku soo aroortay shan iyo labaatanka derajo oo salaad cishoo kale hadday dhaafto shan iyo labaatan cisho inay tukan jireen shan iyo labaatan cisho shan iyo labaatan cishe inay tukan jireen shan iyo labaatan bay salaaddii la iman jireen shan iyo labaatan goor bay salaaddii la iman jireen asxaabu wujuuha shaaficiyada qaar saa laga sheegayna waa jiraan inay samayn jireen waxaan filayaa markaysagaa muzani baa ka mid ahaa ragga markaysagaa laga sheegay adigu calaa kulli xaal laakiin ta noocaas markaysaga waxaan markaa daliil ma laha in waxa weeye salaaddii sidaa lagu soo celceliyo wax daliila markaysaga waxa malaha saxaabadana marka ay yacni dhaafto jamaacadu nebigu ma odhan sala allahu alayhi wasalam yacni salaaddii ku celceliyo si ay ugu gaadhaan derajadii markaysa waxan markaa jamaacada intaasoo goor sidii ugu soo celceliya markaysaga nebigu sala allahu alayhi wasalam ma odhan marka sida raajixa yani markaa mashruuc ma aha waruksatu ruksadu xukmun xukm weeye xukunkaasoo guyura la bedelay ilaa su'uulatin fudayd intii ka ahaatay loo bedelay licudurin cudurdaar darteedna loo bedelay cudurdaarkaasoo qurira la sugay maca qiyaami cillati alasliyi cilladii asalka ama sababtii xukumka asalku yaday joogto la jirkeed ee yacni markaa la bedelay oo loo bedelay suhuulo kaasaa waxaa la yidhaha rukso wagayruhaa wixii aan rukso ahayni caziimatu nabiyi nebiga caziimadiisii weeye sala allahu alayhi wasalam halkana wuxuu ka warramayaa waxaa la yidhahdaa ruksada iyo waxaa la yidhahdaa caziimada rukso maxaa la yidhaahdaa rukso waxaa la yidhaahdaa xukmun guyira min sucuubatin ilaa suhuulatin licudurin maca qiyaami sababi alxukmi alasli marka tacriifka uu sheikhu inoo tacriifiyey waa tacriif fiican weeye oo tacaariifta culamada qaar ay tacriifiyeen wuu ka fiican yahay marka la yidhi waxa weeye waa xukun la qayiray waxa baxaya wixii aan la qayirine asalkiisii ku baaqi ah sida salaadaha shanta oo kale waa caziimo markaa rukso ma aha oo mar haddaan la qayirin bay sidii asal ahaan loo sharciyeeyey uu yahay rukso ma aha markii la yidhi ilaa suhuulatin fudayd in loo bedelayna waxa baxaya wixii aan fudayd loo bedelina wax ka culus loo bedelay ama wax la siman loo bedelay waxa ka culuska loo bedelay waxa weeye wacala aladiina yutiiquunahu fidyatun طacaamu miskiin sida markaysagaa xadiidkii saxiixaa ku soo aroortay waxa ay ahayd markii hore yani waxa bannaanayd qofkii awoodi karayay soomka inuu laba kala doorto inuu soomo iyo inuu fidyo bixiyo iska afuro labadaasuu khiyaar u lahaa qofkii qaadirkii awoodi karayay ilaa ay ka soo degtay faman shahida minkum shahra falyasumhu marka taasaa waxay noqotay qofkii awoodi karaa inaanu khiyaar u lahayn inuu fidyo bixiyo ilaaba ilaa inuu markaa soomo inay tahay sidaas yadaabay ahayd marka xukunkii waa la bedelo waxaa loo bedelay wax ka culus baa loo bedelay sidaas aawadeed ruksa ma aha wax musaawi la ahoo la siman haddii loo bedelana isagana waxa weeye ruksa ma aha tusaalihiisu waxa weeye qad naraa taqaluba wajhika fi samaa'i falanuwalliyannaka qiblatan tardaaha fawalli wajhaka shatra almasjid alxaram in la yidhahdo galbeed u jeesa iyo in la yidhahdo markaysa waxan markaa ama baytulmaqdes u jeesa iyo iyo in la yidhaahdo markaa waxaad u jeesataa kacbada u jeeso qofka uma kala fuda labadu waa u siman yihi xagga u jeesa iyo xagga u jeeso markaisaga waa isku sahl wuxuu yihi markaisagaa midagu dha bidixdaana beleba ku ogey marka waxa weeye miday shiddo ku leedahay oo qofka u kala dhibaato badan tahy maaha mustawiyaan bay u yihiin jihadaa u jeesiyo jihadaa u jeeso saas aawadeed rukso la odhan maayo kacbada u jeeso ruksay ahayd la odhan maayo cudurdaar darteed baa loo bedelay marka la yidhi qaydkaas cudurdaar la'aanteed haddii loo bedelo oo fudaydba loogu bedelo iyadana rukso la odhan maayo waa sida salaadoo kale waagii hore salaad kasta waxaa lagu tukan jiray wayse gaara maalintii fatxu maka ayaa nebigu sala allahu calay wasalam wayse keliya shanta salaadoodba ku tukaday marka waa la bedelay cudurdaar darteedna looma bedelin gaaroo keensaday ee waxay ahayd un markaysagaa takfiifun dadka laga fududaynayo sidaas aawadeed marka waa ruksa la odhan maayo isilaax ahaan isilaax ahaan waa ruksa markaysagaa la odhan maayo maa qiyaami sababi maa qiyaami xukmi maca qiyaami cilati alasliya ama maca qiyaami sababi alxukmi alasliyi markii la yidhi sababtii xukumka asalku hadday meesha ka baxday oo waxa loo beddelay ay tahay sababtii xukumka asalka keensatay ayaa suushay oo isbeddeshay hadday sidaas iyada a tahay yacni iyadana markaa la odhan maayo waa ruksa la odhan maayo tusaalihiisu waxa weeye al'aana khafafa allahu cankum wacalima ana fiikum dacfa yacni waxa weeye markii hore muslimiintu waa tiro yaraayeen markii dambena waa bateen markaa sidaas aawadeed baa looga a looga khafiifiyey sababtii keensanaysay xukunka asalka oo ah marka waxa weeye qofkii ninkii markaa muslimka ahaa inuu toban gaalada ka mida u sabro oo u adkaystooo ka sabir badiyo taas waxa weeye xukunkaa waa la bedelay waxaana loo bedelay muslimiinta ayaa qaliil ahaa markii hore markan dambena waa bateen sidaas aawadeed baa loo bedelay waa ruksa la odhan maayo isilaaxan calaa kulli xaal intaas oo shuruudood ama intaas oo qaydkii kulansada waxaa la yidhaahdaa yani waa ruksaa la yidhahdaa cibaaradiisa shiika waxaa ka muuqata inaan ruksada iyo casiimada farqi inaanu udhaxayn wixii rukso noqon waaya casiimo inuu noqonayo cibaarada shiikha waxaa ka muuqata wixii markaa rukso noqon waaya ina casiimo noqonaya taa macnaheeduna waxay tahay wax waasito udhaxaysaa ma jirto ruksada iyo casiimada laakiin bacdi culamada ka mid a waxay yidhaahdeen maye ashyaadu waa rukso ama waa casiimo ama labada midnaba ma aha oo waasita ayay sugeen waana sida shanqiidi arjaxayo waxa uu yidhi fataxqiiqu wujuudu alwaasitati bayna alruksati waalcaziima taxqiiqu waa in labadaa waasita udhaxayso sidaas iyada a markaa weeye wruksatu ruksadu xukmun xukum weeye xukunkaasoo quyira la bedelay ilaa suulatin fudayd intii ka ahatay loo bedelay licudrin cudurdaar dartiisna loo bedelay cudrigaasoo qurira markaa la sugay iska tamaamulbeyt weeye yani quriradu maca qiyaami cilati alasliyi cillada asalka xukunka asalka keensanaysa iyaday joogto lala qabo aynay suulin wa kayruhaa wixii aan taa ahayn aan rukso ahayna casiimatu nabiy nebiga casiimadiisii weeye sala allahu alayh wasalam wa tilka taasoo ruksada ah tuujadu waa laga helayaa filma'duuni wixii la fasaxa ee la ogol yahay ee la banneeyey jasman qaci ahaan baa looga helaya yacni markaa iyadoo la jasminayo oo aan la ysku khilaafsanayn wa kayruhu wixii markaa aan ma'duun ahayn lahum waxaa u sugnaaday taradudun khilaaf baa u sugnaaday fiihi gudihiisa culammadu ay isku khilaafsan yihiin oo ay leeyihiin rukaska markaa waxa weeye ma loo qaadan karaa waxyaalihii karaahiyada ahaa ama waxyaalihii markaa xaaraamta ahaa rukso ma la isticmaali karaa oo waxa weeye yacni ruksadii waxaa la yidhaahdo ma yacni markaa ma ma ku camal fali karaan waxyaalihii markaa karaaha ahaa ma loogu camal fali karaa ama waxyaalihii xaaraamta ahaa mise ruksadu waxay ku tacalluqdaay oo keliya wixii daaca ah ama mubaax ah culammadu taa waa isku khilaafeen waxaana markaysagaa ku dhismaysa yacni ninkii waxa weeye musaafirkaa ee safarkiisu u safaru macsiyo ahaa oo waxa uu u safray ay tahay macsi darteed ay tahay salaaddii ma qasrinaya hadday xaalatulidiraar la soo gudboonaato baktigii ma cunaya tayamumkii ma u bannaan yahay yacni ashyaada noocaas ah ayaa markaa ku dhismaya culammaduna waa isku khilaafsan yihiin maalikiyaduna laba qowl bay ka leeyihiin oo waxa weeye markaysagaa sida saxiixa maalikiyada ka ah waxa weeyaan buu leeyahay shanqiidugu waa maa rajaxahu sanadun iyo waalqurtubiyu wabnu cabdisalaam wabnu marzuuq min aljawaazi mutlaqan sidaasaa markaysagaa raajixa ayuu marka uu leeyahay oo saxiix markaa yani maalikiyada agteeda ka ahaatay qowlka kalena waa leeyihiino qaar baaba aad u tashniiciyey oo markaysagaa yidhi layaab waxa leh yacni cidda markaysa waxaa markaa ka yacni caasiga ah ka inuu markaa idiraar darteed inuu baktiga u cuno iyo wixii la mida rukaskaa ka u baneeyey aad buu u layaa badan yahay culamada qaarkoodoo tashniica sidaa ay yacni ibnulcarabi oo kale ugu sameeyey mas'aladaas qaar cagsiga ku sameeyeyna waa jiraanoo waxay yidhaahdeen war ninkan musaafirka ah ee waxa weeye yacni fisqiga iyo macsida markaysagaa la yimi dee muslim weeye markaa ninku gaal ma aha muslim ha ahaadee marka isagaa muslim markuu ahaa cisyaankiiyo dembiguu la yimi ma waxaa la odhanayaa dembiga aad la timi baa wuxuu sababayaa dembi kalena inaad ku dhacdo oo naftiisa inuu dilaa dee uma bannaano ilaahayna wuxuu uhi walaa taqtuluu anfusakum nafihinna ha dilina ayuu yidhi marka waxaa weeye baktiga ha cunin si aad u dhimato oo naftaada dil miyaa lagu odhanayaa marka siday taasi marka isagaa u suuragal tahay dembi baad ku dhacdo caasi baad tahay naftaadana diloo dembi kaleo ka weyn haddana ku dhac ma saasaa lagu odhanayaa bay markaa yidhahdeen say macquul u tahay arrinka noocaas tashniica ibnu carabi uu ka samaynayo mas'aladan cagsigeedana tashniic kale ayaa marka isagaa muqaabil u ah marka adigu calaa kulli xaal shaaficiyaduna waxay ka mid yihiin qolyaha yidhi marka isagaa rukaska laguma caawinayo ciddii waxa weeye yacni macaasi iyo wax lamida marka isagaa la timi oo waxa weeye waxaa laga helayaa uun waa safaru markaa safarka ibaaxada ama safaru taacaha ayuunbaa rukaskii markaysaxan marka adeegsan karaa laakiin rukaskii uma banaana inuu isticmaalo safaru macsiya iyo wixii lamidka ah wa tilka taasoo ruksadaa tuujadu waa la helayaa fi lma'duuni wixii la idmaya la fasaxay idnigaas ibaaxa ha ahaado ama markaa shay yacni ibaaxa kasii sarreeyaba ha noqdo in la waajibiye ama la sunneeye yacni taas waa laga helayaa jazman yacni marka waxa weeye go'naan baa looga helayaa ama majzuumatan xaalay tahay mid la jasminayo oo la qacinayo oo aan la isu khilaafsanayn wagayruhu maaduun waxaan ahayna lahum taradudun khilaaf baa ugu sugnaaday culammada fiihi gudihiisa wa rubbamaa tajii limaa ukhrija min wa rubbamaa tajii inay timaadaa laga yaabaa limaa ukhrija ay liladii kii ukhrija la bixiyey min aslin asal laga saaray asalkaasoo qaminin xaqiiqo ku ahoo markaa mudan bimutlaqi imtinaacihi yacni mumtanicnimadiisa iyo inaan u bannaanayn in la itlaaqo oo bimacnaa waxa weeye saarista maya laga saarayaa inay mamnuuc tahay in la itlaaqo oo aan la kala saarin cudurdaar darteed iyo cudurdaar la'aanteedba aan marnaba la kala farqin asal sidaa ku habboonaa wixii laga bixiyey ee laga saaree laga istisnoodo yacni rukso in lagu iطlaaqaa waa surowda markuu inoo soo tacriifiyey ruksada waxa la yidhaahdo ayuu haddana wuxuu inoo tilmaamayaa in shay kale in ruksada la yskaga itlaaqaana inay wakhtiyada qaar dhacdo oo asal guud oo kulli ah oo keensanaya wax manci la yidhaahdo in laga saaro markaisaga wax keensa in la diidayo laga in wax laga saaro diidmo la diidayo keensanaya wixii laga bixiyo rukso waa la yidhaahdaa tusaalihiisu waxay ahaatay sida diyada caaqilada la saaray oo kale diyadii yacni markaa khata'a ama shibhulcamdiga in caaqilada la saaray asal baa laga istisnooday asalkaasi waxaa weeye walaa taziru waasiratun wisra ukhraa qof kastaaba wuxuu kasbaday isagu inuu leeyahay oo aan qofna yacni markaa jinaayada cid kale aan loo qabanayn amaa inahu laa yajni calayka walaa tajni calayhi xadiiska saxiixa nebigu wuxuu yihi sala allahu alayh wasalam ninkii inankiisa soo kaxeeye yidhi kani waa inankaygiio waan ku markhaati gelinaya ayuu nebigu wuxuu ku yidhi sala allahu alayh wasalam amaa inahu laa yajni calayka isagu jinaaye kuguma sameeyo bimacnaa waxa uu geystay ee jinaaye adiga lagu qabsan maayo adna waxaad geysatay isaga loo qabsan maayuu nebigu yidhi sala allahu alayh wasalam yaday caynkaa tahayba asalkaa guud waxbaa laga istisnoodo waxaa laga reebay diyada wixii la odhan jiray ee shibulcamdi u taallay ama ka imanaysay ama khata ka imanaysay caaqiladaa la saaray ama tolka ama jifida ayaa la saaray marka asal guud baa laga istisnooday oo keensanaya manci manciga uu keensanaya waxay tahay caaqiladu inay qaandhawdo jinaayada qofkaasi uu geystay inay markaa qaandhawdo ayaa markaa mancigaas uu keensanaya asalkaa guud asalkaasaa laga istisnoodoo laga reebay rukso in layskaga itlaaqado waa surowday wa rubbamaa tajii inay timaadaa laga yaabaa ay hiya markaa ruksadu limaa ay liladii kii ukhrija la bixiyey ay huwa maaga min aslin asal laga saaray asal kulliya asalkaas oo qaminin markaysaga xaqiiqo ku ah oo ku mudan bimutlaqi imtinaacihi in waxa weeye la manciyo in laga saaro markaa mas'aladaa juz'iga ah manciga la mancinayo in la itlaaqo aan xaalnaba la kala farqin bicudrin iyo bigayri cudrin marnaba aan la kala farqin asal sidaa keensanaya wixii laga istisnooda ee laga saaro yacni in lagu itlaaqo ruksa waa suruuda wamaa ay waladii ki alwusuulu gaadhitaan binadari nadar aragti lagu gaadho aragtidaasoo saxa markaa saxiixi noqotay bihi markaa isaga lagu gaadho lilkhabari ila alkhabari khabar intii ka ahaatayna lagu gaadho yacni markaa huwa daliilu daliil baa layahay wamaa ay waladii kii alwusuulu gaadhitaan binadarin aragti lagu gaadho nadarkaasoo saxa asaxay bihi ay kaa'inun bihi isaga ay ku sugnaatay lilkhabari khabar intii ka ahaatay lagu gaadhaa bihi kaa'inun bihi isaga ay ku sugnaatay maagaas huwa daliilu daliil baa la yidhahdaa halkana wuxuu inoo tilmaamayaa maxaa daliil la yidhahdaa xoogaa waa kiina yidhi yani muntabidan can maqsadi ma ma dukira wa bilmunaasaba aan baraarujiy ka maqsidna ma ahe waa maqsad weeyaan oo waxa weeye darafkaa ku imanaya maqsid laakiin maqsad weeyaan oo masderka mimigu saadku isagoo kordhigan yahay buu imanaya muntabidan can maqsadi maa dukira marka waxa weeye waa kii inoo sheegay ladal funuuni hayrihi muxarira funuunta kale waxa lagu sheegay ee faniyada kale lagu bartay halkan kuma sheegi doono waa kii inagu yidhi marka halkaa in yar oo markaysaga iska taxilatulqasam ah ayuu markaysa waxaan markaa yacni keenaya oo malaa u arkay uun markaysaga inaan laga maarmayn oo markaysa waxaan markaa yacni tacaariif ashyaa yar uu tacriifinayo ayuu keenayaa ma badna marka waxa uu tacriifinayaa waxa la yidhaahdo daliil maxaa la yidhaahdaa nadar maxaa la yidhaahdaa idraak maxaa la yidhaahdaa tasdiiq maxaa la yidhaahdaa cilmi maxaa la yidhaahdaa jahli maxaa la yidhaahdaa waxyaalaha noocaasu inoo tacriifin doonaa tacaariiftaa yar buu inuu sheegi doonaa daliil waxaa la yidhaahdaa wixii markaa nadara ee saxiixa aragti ee saxiixa ee lagu gaadho ee khabar lagu gaadho yacni madluul khabari ah lagu gaadho ayaa waxaa la yidhaahdaa daliil baa la yidhahdaa daliil ayaa markaa la yidhahdaa wuxuu ka tilmaamayaa oo culammadu ay yidhahdaan maa yumkinu tawasulu bisaxiixi nadari fiihi ilaa maطluubin khabariyin kaasaa waxaa la yidhahdaa daliil daliilkaasaa la yidhahda wixii ay suurowdo in lagu gaadho nadar iyo markaa aragti saxiix ah aragti saxiixa markii la aragtida faasidkaabaa laga ixtiraazaya oo aragtida fasilkaa faasidkaa in lagu gaadho maطluub khabari ah oo saxiixa ma suurowdo waa dhici kartaa muwaafaqatul markaysagaa qadar ina waqtiyada qaarkood yacni istidlaal aan sax ahayn qof intuu daliishado haddana markaysa waxaan markaa mas'ale xaqa inuu ku beegmo waa iska dhici kartaa laakiin taasi waa ruba ramyatin min hayri rahmin baa la yidhi waa markaysa waxaan markaa ganitaan wax la ganay oo mid rimaaye yaqaana aanu ganine bartun iskaga beegantay oo markaysaga ilaahay unugu beegay noocaas iska weeyey noocaas iska weeyey munaasaba ilahayd baa la yidhi markaysa waxaa inayo de abiibaa issoo raacay baa la yidhi dee markaasaa waxa weeye odaygaa aad u yaqaanay bay yidhahdeen liishaanka markaasuu dabeedna markaisagaa gano odaygii baa la waayey buu yidhi dhowr goor buu la waayey lamana seegi jirin baa la yidhi barta kii yaraa baa ka qabtay oo dabeedna markaisagaa markii ugu horreeyey ku dhuftay markaasuu odaygu wuxuu yidhi ruba ramyati min hayri rami alla mid aan rimaayo aqoono markaysaa waxan markaa ramyi aan la yacni aqoon intuu wax ganay isaga beegantay oo barti iskaga dhacday yacni badana bimacnaa waxa weeye aqoon kumaad keenine yacni ilaahay unbaa kuugu beegay buu marka kaadda ilaahay uu ayuunbaa kuugu beegay ee waxa weeye midaad rimaayo taqaano iyo ganitaan ma aha markaa sidaa inay dhacdo waa suurowdaayoo nadar faasida intuu qof sameeyo yacni muwaafaqatulqadar ay iska tahayoo yacni uu iskaga beegmo markaysaga waxaa shay saxa xaqa inuu ku hadlo laakiin ta noocaasi maadaama aynay haalib ahaynu naadir iska tahay naadirku xukun ma laha ee nadarka kiisa saxiixa ah ayaa wuxuu yahay ka lagu gaadhayo yacni madluub khabari ah waxaanuu yahay waa ka daliilka lagu ilaaqayo ha ahaado daliilkaasi markaysagaa mid samciya ama ha ahaado mid caqliya oo markaa caqli hadduu yahay markaa maxaa la samaynaya dee waxaa la samaynaya markaysaga waxaan qiyaaskii baa la samaynaya muqadimooyinkii baa la tartiibinaya muqadimooyinkii marka la tartiibiyaa natiijadii laga dheerindherinaya marka waxay noqonaysaa daliil bay noqonaysaa oo hadday samci tahay sidee baa markaysagaa nadarkan saxiixa ah sidee baa markaysagaa loogu gaadhayaa matluub khabari ah waxaa loogu gaadhayaa markaad doonayso inaad caddayso salaaddu inay waajib tahay wa aqiimu salaa baad soo qaadanaysaa wa aqiimu salaa waxaad odhanaysaa waa amar amarkuna waxaad odhanaysaa qaacidada usoo qaadaysaa alamru yaqtadi lwujuub waajibnimuu keensanaya siiqadan amarna wax ka sarfiyo lama hayo idan markaa salaaddu waa waajib taasi waxa weeye waa nadar saxiixa weeye nadarkaas saxiixa ee lagu gaadhayo madluub khabari ah oo salaaddu inay waajib tahay ahaatay waxaa la odhanayaa daliil baa la odhanaya daliilkaas wuxuu noqon karaa caqli waxaanu noqon karaa yacni naqli ama samci labada mid walba waa noqon kara matluub khabariya maxaa looga jeedaa matluub khabariya waxaa looga tilmaamayaa bimacnaa waxa weeye jumlo khabar ah oo warnimo ka suuroobi karto oo jumla markaa ficliya ama jumla ismiya ah oo khabar ah waa in markaysa waxaan markaa laga qaataa oo haddii matluub khabariya aan lagu gaadhaynin waa maxay matluub khabariya haddii aan lagu gaadhaynin waxa weeye daliil lama yidhaahdee mucarifaat baa la yidhahdo xuduud baa loo yaqaanaa haddii wax markaa yacni khabar la yidhaahdo aan lagu gaadhayn a ee laakiin waxa weeye khabarku waxa weeye waa nisbo shay shay shay loo sugayo khabarku waa mawduuc iyo maxmuul baa la isu sugaya shay baa shay loo sugaya ama laba shay baa la tilmaamayaa nisbada ka dhaxaysa oo iminka waajibnimo waxay tahay waad garanaysaa salaadi waxay tahayna waad garanaysaa nisbada labadooda ka dhaxaysana waad garanaysaayo waajibnimaad salaad u sugi oo macnuhu wuxuu noqonayaa salaadu waa waajib marka yacni waajibnimo waxaad u sugtay salaad waa matluub khabariyaa la odhanaya oo haddii aad garato waxa weeye salaadi waxay tahay oo taa lagu gaadho maxaa la yidhaahdaa oo waxaa tii alsalaatu cibaadatun daatu aqwaalin wa afcaalin makhsuusatin muftataxatin bitakbiiri mukhtatamatin bitasliim taa waxaa la odhanaya matluub khabariya ma aha waayo shay markaisagaa daata ayaa la tacriifinaya mucarifaad baa la yidhahdaa matluub khabariya laguma gaadhin idan markaysa waxaan markaa iyadu daliil ma aha baa la odhanaya waxa uu yidhi wamaa aywa aladii kii alwusuulu gaadhitaan binadarin markaa aragti lagu gaadho nadarkaasoo saxa asaxay kii faasidkaabuu ka ixtiraazayaa lilkhabari ilkhabar intii ka ahaatay lagu gaadhaa bihi ay kaa'inun bihi isaga ay ku xasisho yacni maaga ay ku xasisho huwa daliilu daliil baa la yidhahdaa wanadaru markaa aragtidu almuusilu ka ku gaadhsiiyey weeye min fikrin muusilkaasoo fikri ahaaday mintu waa bayaaniyo sida markaysagaa shanqiidiba uu ku tilmaamayo oo fajtanibu rijsa min alawthaan bay lamid la mid tahay oo markaa minta ku jirta marka waa bayaaniyo muusilkaasoo min fikrin fikir ahaaday ilaa dannin ku gaadhsiiye markaysa waxaan markaa male bixukmin xukm la maleeyo aw licilmin ama cilmi ku gaadhsiiya musjalan xaaluu yahay cilmigu mid la ilaaqay almuusilu ayaa khabarkii markaysa waxaan markaa mubtadaha ahaaday annadaru waa mubtade almuusiluna waa khabar macnaha wuxuu inoo tilmaamayaa nadar waxaa la yidhaahdaa wixii feker ah ee malayn xukum la maleeyo ama ogaal xukum ama markaa yacni daato ama nisbo la ogaado yacni markaa lagu garto ayaa waxaa la yidhaahdaa yacni nadar baa la yidhahdaa fikri baa soo gasho fikri baa laftiisu tacriif u baahanyay alfikru xarakatu nafsi fi lmacquulaati siduu shaarixu inoo tilmaamayo yacni waxa weeye fikri waxaa la yidhaahdaa naftu dhaqdhaqaaqay ku dhaqdhaqaaqdo waxyaalaha la caqliyeeyo taasaa waxaa la yidhahdaa fikri amaa xarakatuhaa fi lmaxsuusaati fa takhyiilu culammadu waxay yidhahdeen dhaqdhaqaaqa laakiin naftu ay ku dhaqdhaqaaqdo waxyaalaha markaa maxsuusaadkae xisiga ah ee waxa weeye la taaban karo oo shaygani ma kaabadbaa kani ma guribaa kani ma dhagaxbaa taa takhayul baa la yska yidhahdaa waa takhyiir laakiin faker maxaa la yidhahdaa waxyaalaha la caqliyeeyo ee markaysaga aan maxsuuska ahayn ya yacni ta noocaasa naftu dhaqdhaqaaqay ku dhaqdhaqaaqda ee ka fekertaa waxaa la yidhahdaa fikri baa la yidhahdaa marka waxyaalaha macaanida ah bay noqonaysaa ashyaada macaanida ah naftu ka fekerka ka fekerta ayaa la yidhahdaa fikri marka waxa weeye fikirkaasoo ahaaday ka markaa ku gaadhsiinaya xukum in la maleeyo ama ku gaadhsiinaya in la ogaado daato ama markaa isagaa nisbo nisbadu waa xukum marka musjalanna waxay u dhacaysaa xaaluu cilmigu yahay ama marka waxa weeye cilmigaasoo markaa ahaaday markaa mid la ilaaqay yacni waxa weeye yacni markaa licilmin ay mutlaqan ay cilman mutlaqan oo mutlaqa wuxuu ka tilmaamayaa sawaun kaana alcilmu bidaatin aw nisba ogaalkaasi ha aado in daato la ogaanayo ama ha aado in nisbe la ogaanayo kay doontaa noqoto wannadaru eegitaanku almuusilu ka ku gaadhsiiyey weeye min fikrin muusilkaasoo fikir ahaaday ilaa dannin male ku gaadhsiiyey bixukmin xukm la malaynayo aw licilmin ama ogaal ku gaadhsiiyey ama daato la ogaanayo ama nisbe la ogaanayo musjalan cilmigaas marka waxa weeye yacni mid la itlaaqay cilmigaasoo marka ahaaday mid la itlaaqay lidraaku min gayri qadan tasawur wamachu tasdiiqu wadaa mushtahiru wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaha illa anta astaqfiruka
الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آل محمد قال المصنف رحمه الله الإدراك من غير قضى تصور ومعه تصديق وذا مشتهر جازمه دون تغير علم علما وغيره اعتقاد ينقسم إلى صحيح يكن يطابق أو فاسد هو لا يوافق والوهم والظن والشك ما احتمل لراجح أو ضده أو ما اعتدل والعلم عند الأكثرين يختلف جزما وبعضهم بنفيه عرف وإنما له لدى المحقق تفاوت بحسب التعلق لما له من اتحاد منحت مع تعدد لمعلوم عرف يبنى عليه الزيد والنقصان هل ينتمي إليهما الإيمان والجهل جاء في المذهب المحمود هو انتفاء العلم بالمقصود زوال ما علم قل نسيان والعلم في السهو له اكتنان ما ربنا لم ينه عنه حسن وغيره القبيح والمستهجن هل يجب الصوم على ذي العذر كحائض وممرض وصفر وجوبه في غير الأول رجح وضعفه فيه لديهم وضح وهو في وجوب قصد للأذى أو ضده لقائل به بدأ ولا يكلف بغير الفعل باعث الأنبياء ورب الفضل وكفنا بالنهي مطلوب النبي والترك فعل في صحيح المذهب له فروع ذكرت في المنهج وسردها من بعد ذا البيت يجي من شرب أو خيد زكاة فضل ما وعمد رسم شهادة وما عطل ناظر وذو الرهن كذا مفرد في العلف فدر المأخذ وكالتي ردت بعيب وعجب وليها وشبهها مما علم مصنفku waxa uu yidhi alidraaku nadmi ahaan waxaa la akhrinayaa alidraaku min gayri qadan tasawuru oo hamzada yani qaciga ah xarakadii saarayd baa laamka loo naqlinayaa lidaruurati shicri marka alidraaku min gayri qadan tasawuru baa la akrinaya alidraaku marka idraak waxaa la yidhaahdaa min ayri qadn min gayri qadan xukum la-aanteed tasawurun tasawur baa la yidhaahdaa haleelitaanka shayga daatadiisa la garto iyadoo nisbe uu wax kale la leeyahay aan la garan oo waa macnaha uu qadaaga ama xukumka ka wara ka wado ee tasawur baa la yidhaahdaa wa macahu tasdiiqun ay walidraaku idraak oo macahu ay maca qadan qada uu weheliyo oo xukum weheliyaana tasdiiqun tasdiiq baa la yidhaahdaa wadaa xukumkaasi mushtahiru inay sidaas tahayna caan weeye oo waa la yaqaanaa wuxuu inoo tilmaamayaa waxaa la yidhaahdo tasawur iyo waxaa la yidhahda tasdiiq maxaa la kala yidhaahdaa wuxuu inoo tilmaamayaa idraaka shay daatadii la garto laakiin nisbe uu wax kale la leeyahay aan la garan ee laf ahaantiisa un la garto in waxaa la yidhaahdo waxaa la yidhaahdaa tasawur baa la yidhahdaa tasawur waa maxay waa tafaculun min asuura suuraa laga keenay tasawur bimacnaa waxa weeye dihnigii inuu shaygii suuradisanayo oo suuraddiisii markaysa waxa markaa dihniga ay yacni uu ku sawiranayo taas iyadaa ayaa laga tilmaamaya marka tasawurku waa garashada shayga daatadiisa la garto weeye waana waa akhdu suura shayga suuradiisa iyo markaa maskaxda lagu qaato weeye shayga haddaad daatadiisa garato sawirkiisuna maskaxda yacni mihaal uu leeyahay ama sawir u leeyahay maskaxda markaa ka yacni qofkii u muuqanaya reer miyigu waa kuwa yidhahdo markaay xoolaha markaa yani tiriyaan ay neef waayaan oo kale tiradii neef iska dhimo hadda suuradiya suuradiya waa maxay markaa neefka maqan yacni daatadiisa in la gartay doonayaan oo suuradda uu leeyahay bimacnaa waxa weeye in heblaayo inuu yahay in la gartaa la doonaya marka tasawur calaa kulli xaal waxaa looga jeedaa shayga suuradiisa oo maskaxda lagu garto marka waxa weeye shayga daat ahaan waxa uu yahay haddii la garto laakiin nisbe uu wax kale la leeyahay aan la garan waxaa la yidhaha tasawur haddii daatadiisana la garto wax kale shayka yacni nisbe uu la leeyahayna la garto xukun baa la yidhahdaa tasdiiq ama xukum ayaa la yidhahdaa marka tasdiiqaas waxa uu tilmaamayaa inuu isagu murakab yahay oo waxa uu murakab ka yahay tasawur iyo qadaa labadaasoo israacay ayuu tasawur ka yahay shaarixuna waxa uu tilmaamayaa afar tasawuroo la isu geeya inay istasdiiq markaa yacni ka dhalato afarta tasawuree la isu geeyaa waxay tahay maxmuul in la garto oo la tasawuro tasawuru lmaxmuul iyo tasawuru lmawduuc bimacnaa waxa weeye khabar iyo mukhbaru canhu in waxa weeye labadaa mid walba la garto waxaad garatay oo kale markaysagaa salaad waxaa la yidhahda waxaanaad garatay waajibnimo waxaa la yidhahda waxaanad garatay waxa weeye in waxa weeye salaadii iyo waajibnimadii nisba inay ka dhaxayso ayaad markaysagaa garatay nisbadii ficlan inay u dhacday ayaad iyadana garatay oo masala markaysaa waxaad markaa salaad iyo waajibnimo ayaad isu sugtay oo waxaad tidhi salaadu waa waajib marka waxaa weeye tasawuraadkii intuu meeshii yimaadeen baa tasdiiq baa ka dhashay xukun meeshii waaye oo shay baad wax u sugtay salaaddii waxaad u sugtay inay waajibo tahay wujuubka aad u sugtay wuxuu noqonayaa tasdiiq buu noqonayaa waayo shaygii salaad la odhan jiray daatadiisii idraak baad ku samaysay nisbe uu wax kale la leeyahay oo waajibnimo ah oo inay u sugan tahay aana waad garatay idan waxaa la odhanayaa waa tasdiiq idan waxaa la odhanayaa waa tasdiiq waa isilaax mandiqiya oo waxa weeye qolyaha manaadiqada ayaa marka waxa weeye yani umuurahaas sheega marka calaa kulli xaal yani tasdiiquna waa murakab waxaanu yahay tasawurkuna waxa uu yahay waa markaa waa mufrad oo shayga in wax loo sugo oo nisbe uu wax kale leeyahay la sugo ama la nefiyo tasdiiqna waa noqdaayoo rumayn shaygii loo rumaynayana waa noqdaa takdiibna waa noqdaayoo beenin shaygii la beeninayo waa noqdaa labada marka waxa weeye maadaama labada mid walba uu noqdo oo khabarkaa waxaa la yidhaha yaxtamilu sidqa waalkadib yacni wuxuu aqbali karaa daatadiisa marka loo eego khabarnimo uu yahay inuu sidqi yahay inuu war dhaba yahay iyo inuu been yahay labada mid walba maadaama uu aqbali karo maxaa tasdiiq loogu magacaabay takdiibba loogu magacaabi waayo labada magac kii sharafta badnaabaa lagu magacaabay siduu shanqiiduga tilmaamayo wainamaa summiya ihbaatu lmaxmuuli lilmawduuci halka musnad iyo musnadu ilayhi laga yidhaahdo ayaa qolyaha manaadiqadu waxay yidhahdaan maxmuul iyo mawduuc bay yidhaahdaan aw nafyuhu canhu tasdiiqan sugista maxmuul mawduuc loo sugayo oo bimacnaa waxa weeye musnad musnadu ilayhi loo sugayo ama laga nafyinayo tasdiiq waxaa loogu magacaabay liannahu khabarun sababtu waxay tahay waa khabar waalkhabaru lidaatii yaxtamilu atasdiiqa waaltakdiiba fasamowhu tasdiiqan min altasmiyati biashrafi alixtimaaleyn yacni marka waxay ku magacaabeen tasdiiq bay ku magacaabeen sababtay ugu magacaabeenna waxay tahay labada magac kii sharafta badnaa ayay markaa ku magacaabeen marka calaa kulli xaal yacni xukmi haddii daatadiisa lagu weydiiyo waxaa la yidhaahdaa waxa weeye hiya nisbatu bayna addawaati waalafcaali xukmi daatadeeda waxaa la yidhaahdaa nisbada ka dhaxaysa yacni dawaadka iyo afcaasha nisbada ka dhaxaysa wاlnisbaة اlxukmiyat alatii hiya mawrid اliijaabi wالsalbi wa kownuhu waaqicata bilficli aw gayru waaqicati nisbada xukmiga ah waxaa laga tilmaamaya bimacnaa waxaa weeye sugista iyo nefyinta waa halka ay ku saabsantahy in waxaa waxaa loo sugo iyo in waxaa laga nefyo haddaad tiaa zayd waa taagan yahay zayd waxaa ku xukuntay qiyaam bimacnaa waxaad u nisbaysay qiyaam baad u nisbaysay qiyaam waad garanaysaa marka hore zayd wuxuu yahayna waad garanaysaa nisbada labadooda ka dhaxaysana waad garanaysaa inay isu sugan yihiin iyo inay iska nefyisan yihiin oo la odhanaya zayd ma taagna iyo zayd waa taagan yahay mid waliba waa xuqun tasdiiq baa la odhanaya wuxuu yidhi alidraaku idraako min hayri qadan wax markaa xukmi la yidhaahdaa aanuu helin tasawurun tasawur baa la yidhaahdaa waa garasho shayga markaa mufrad ahaantiisa la garto wa macahu walidraaku idraago macahu ay markaisagaa maca qadan qada u weheliyana tasdiiqun tasdiiq baa la yidhahdaa wadaa xukumkaasi mushtahirun waa mid caanbaxay inay sidaas kale yihiin jaazimuhu qadaaga kiisa waxa weeye go-ani duuna tagayurin isbeddel la-aanteed markaa go-an bimacnaa aan yani duuna qabuuli tagayurin inuu isbeddel aqbalayo la-aanteed kala jasminayaa culima waxaa lagu ogaaday cilman cilmi baa lagu aqoonsaday waa la aqoonsaday yacni marka oo waa la ogaaday cilman ogaal baa la ogaaday wagayruhu ay markaa wagayru qaabili tagayuri kaan tagayurka haa wagayruhu ka horaa wuxuu ahaa markaa kii aan aqbalayn tagayurka wagayruhu duuna tagayurkaa ka kayrka u ah waa kii isagu qaabilka u ahaa tagayurka kii aqbalayay ictiqaadun ictiqaad baa la yidhahdaa yanqasimu waa qaybsamaa ictiqaadku ilaa saxiixi wuxuu u qaybsamaa in yakun yutaabiqu waa hadduu yahay markaa mid waaqicii waafaqay oo sidii dhabta ahayd mid waafaqay saxiix baa la yidhaahdaa aw faasidin ama ilaa faasid buu u qaybsamaa ilaa saxiixin iyo aw ilaa faasidin buu u qaybsamaa saxiix waxaa la yidhahdaa hadduu yahay markaa mid waaqicii waafaqaya nafsulamarkii faasidna waxaa la yidhahdaa inahuwa laa yuwaafiqu haddii aanu waafaqaynin nafsulamarkii yani marka haddaan waafaqayn baa la yidhahdaa halkana wuxuu inoo tilmaamayaa yani waxaa xukum la yidhaahdo oo bimacnaa waxa weeye mawduuc in maxmuul loo sugo ama loo nisbeeyo mawduuc yacni maxmuul loo nisbeeyo bimacnaa khabar loo nisbeeyo mid mukhbaru canhuya oo laga warramayo loo nisbeeyo amaba laga nafiyona waa la mide oo markaa lafteeda markaa cadamkeedaa loo nisbeeyey waxa markaa hadday aqbalayso yacni xukumka kiisa jaazimka ah ee go-ane qaatica ah ee qofku aanu ka shakinayni jasminayo wuxuu u qaybsamaa inuu aqbalayo taqayur inuu aqbalo iyo inaanu aqbalin haddaanu taqayur ka suuroobi karaynin cilmi baa la yidhaahdaa cilmi ayaa la yidhahdaa oo cilmigu waxa weeye idraaku shayi calaa maa huwa calayhi idraakan jaaziman cilmi waxaa la yidhahdaa shayga in loo haleelo oo loo garto calaa maa huwa calayhi siduu yahay idraakan garasho jaaziman yacni marka isagaa go-an haddii idraaku jaazima aan la garan yacni cilmi lama yidhaahdo anwaacda kale ayuu markaa noqon doonaayo wahmigi iyo dannigi iyo shakiga noocyadaasu noqon doonaa calaa maa huwa calayhi haddii aanu ahayn ee si khilaafsan loo gartana wuxuu noqonayaa jahli murakab u noqon doonaa hadduu yahay waxa weeye midaan marka horeba markaa cadamulidraaki shay-an yacni markaa cadamulidraaki aslan yacni markaa idraak la-aanteedba hadday tahay oo marka la weydiiyo u odhanayo garan maayo markaana jahli basiita ah ayuu noqon doonaa laakiin waxa weeye garashada shaygii la garanayo oo bimacnaa waxa weeye loo jasminayo shaygii xukumka ahaa yacni si aqbali karta si aan aqbali karin wax tagayur la yidhahdo cilmi baa la yidhahdo hadduu jaazim yahay waxaas yacni shaygaa xukumka ee nisbada xukmiyada ay hadday markaa tahay jaazimo laakiin ay aqbalayso tagayur oo waxaa dhici karta inuu iska bedelo taas waxa weeye iyada waxa la yidhaha ictiqaad baa la yidhahdaa cilmigu saxiix iyo markaisaga waxa faasid uma qaybsamo saxiixun wey waayo shayga haddii markaisagaa siduu yahay loo garto waxa weeye markaa saxiixun buu noqonaya haddii si khilaafsan loo gartana marka horeba cilmiba ma aha waa jahli murakaba la yidhi waa jahli murakaba idan waxa weeye isagu isma bedeli karo cilmigu a oo waxa weeye waxaa markaa la ogaaday wax isbedeli kara ma aha